sida la socotaan guddiga qaran ee la dagaalanka lacagdhaqida ee ka hortaga maalgelinta argagixisada national anti money laundering and combating terrorist financing committee namlek waxaa shalay taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishii february saddex iyo labada kun saddex iyo labaatanka ay soo saareen qodobo lagu xoojinayo dagaalka lagu ciribtirayo khawaariijta qodobadaasi oo toban ka koobnaa ayaan waxaan ka xusi karnaa laba ka mid ah sida in dhammaan shirkadaha isgaarsiinta adeegyada lacagaha mobilka laga dalbaday in ay diiwaangeliyaan macaamiishooda cusub ugu yaraanna inay sawir faraha ka hayaan macmiil kasta oo loo furayo simkaad cusub kuwa hore u haystayna la siiya muddo sagaashan maalmood ah in lagu diiwaangeliyo si waafaqsan qodobka shanaad sharciga kahortaga lacagdhaqida ee maalgelinta argixisada in muwaadiniinta soomaaliyeed lagu wargeliyey inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta khawaariijta gaar ahaan dembiyada lacagdhaqida iyo maalgelinta argixisada dowladda federaalk ee soomaaliya waxay qorsheynaysaa in dib loo furo dugsigii tababarka ciidamada qorilow oo ka mid ahaa dugsiyadii lagu tababari jiray ciidamada qaranka ee soomaaliya balse ku burburay dagaaladii sokeeye intii ay jireen hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka nisa ayaa waxay uga digtay ganacsatada inay ka fogaadaan marnaba aanay u hoggaansamin amarada khawaariijta ku doonayaan inay ku boobaan hantidooda kadibna hantidaasi loogu isticmaalo gumaadka shacabkan waxba galabsan niisa waxay ka warhaysaa in khawaariijta ay isku dayayaan inay u yeeraan ganacsatada gobolka shabeellaha hoose waxaa kaloo sida waxaa sidoo kale hay-adda nabad sugidda ay shacabka soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan xarumaha khawaariijta ama goobaha ay ka howlgalaan maadaama ay bartilmaameed u yihiin howlgallada socda ciidamada qaranka ay wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh ka soo gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada howlgal ciidamada sneda ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka mudug waxa ay ku dileen ku dhowaad ka tirsan khawaariijta iyadoo tiro kaleo badan halkaasi lagu dhaawacay waxaa kaloo ciidamada u suura gashay inay la wareegaan deegaano hor leh oo ay ka xoreeyaan cadowga ciidanka qalabka sida iyo saaxiibada caalamiga ayaa iyana howlgal kale waxa ay ku dileen khawaariij deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khawaariijtan waxay qayb ka ahaayeen koox ka tirsan khawaariijta oo markii hore ku jabay weerar ay doonayeen inay ku qaadaan xero ciidamada s n ay ku leeyihiin deegaanka sabiid dhanka kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka mudug waxayna gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo khawaariijta ka mid a oo magaciisa la yidhaahdo salmaan daadir oo dhanka kale madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka isla howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo oo kaashanaya daraawiishta galmudug waxay khawaariijta kala wareegeen deegaano ku yaala dowlad goboleedka galmudug howlgalkaasi waxaa ciidamada s n a ay ku dileen ku dhowaad konton xubnood oo ka tirsan khawaariijta arxanka daran ee al-shabaab dhinac kalena ciidamada qalabka sida waxa ay fashileen weerar khawaariijtu ay kusoo qaadeen deegaano ka mid ah gobolka jubbada hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland weerarkaasi waxaa khawaariijta looga dilay ilaa iyo toban khawaariij guud ahaan howlgallada ka dhacay waddanka toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa khawaariijta looga dilay in ka badan laba boqol oo qof waxaana xusid mudan in howlgalladan ay ka dhacayeen ilaa iyo afar dowlad goboleed sida jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo weliba galmudug